waa mahadsanta axmed maxamed ibraahim goordhaw ayuu oradka gaaban waxa uu ka bilaabanayaa kilomitr afar waxaana lagu soo gabagabayn doonaa taalada daljirka daahsoon ee magaalada muqdisho oradkan gaaban ee muqdisho laba munaasabadood ayaa loogu dabaaldegayaa maalinta ciyaaraha adduunka iyo sidoo kale waxaa loogu dabaaldegayaa maalinta ciyaartooyda soomaaliyeed qaar ka mid a ciyaartooyda ayaa iminka ila joogta waran adoo magaca ka bilaabaya iyo halka aad matalaysid asalaamu calaykum marka hore camee waa cabduqaadir waxaan matalaa degmada kaaraan aw ciyaara wata sidee u arkaysaa maanta inaad ka qayb qaadatid orodka gaaban ee muqdisho wallahi aada ugu faraxsan maxaa orodkan wadan dheera ugu imaada khaas ahaan tanzania yani oo wiilal asxaabna isoo waceen oo dhan waqti dhow yani waxaa la qaba rabaa orod soomaali saasa wadanka ugu imaada saadina waxaa jeclahay wadanka ninka ugu hore inta naqado
waa maasanta cabdiqaadir adoo magaca ku bilaabaya iyo degmada ama qaybta aad matalaysid tartankan orodka gaaban ee muqdisho okay maasha allah okay magacii waa macallan maxamuud xasan maxamuud waxaa ka jeeda yani degmada oo kaaraana ka socdaa waaxda ka socda waaxda faanoola waaye marka adigu maanta waxaa rajeyna guulaa rajeyna insha allah shuuriyo
sidaad maqlashid axmed waxa ay dhalinyaradu inta badan ba u diyaarsan yihiin ka qaybgalka ciyaaraha orodka gaaban ee muqdisho waxaana goordhow lagu wadaa inay si rasmi ah u furaan wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha soomaaliya barwaqadiijo maxamed diriye iyo madax ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda hoose ee xamar waxaana markaas ciyaartooyda jira ahaan ay kor u dhaafayaan boqol waxay isugu jiraan ciyaartooyda ciyaaraha orodka markaasi u diiwaan gashan xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya waxaa kale oo ka qayb qaadanaya ciyaartooyda xagga orodka ee gobolka banaadir degmooyinka ku yaala oo iyaguna markaa tartankan loo soo xushay goordhow ayuuna bilaaban doonaa waxaa kale ee soo kordha hadduu rabbi idmana waan idinla wadaagi doonaa